halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo boggeena v o a somaali com waa axad bisha maarshna waa laba labada kun iyo shan iyo labaatanka idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mida faransiiska britain iyo ukrain oo ku heshiiyey qorshe xabajoojin looga samaynayo dalka ukrain ku dhowaad afar milyuun iyo bar soomaali ah oo la sheegay in ay cunno yari wajihi karaan saddexda bilood ee soo socota roobka di'ilaahay ma diin dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa predictionka gugu ma fiicno xilligii horene dabcan waad ogtahayo ilniiro baaha la yidhaah oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray marka soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan
waxaan sidoo kale idiin haynaa darawallada soomaalida uubarka ah ee minnesota oo doonaya inay ku biiraan ururada shaqaalaha ee gobolka oo ay sheegeen inay xuquuq badan ku heli doonaan barnaamijkai wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka israa'iil ayaa joojisay ogolaanshaha gelitaanka dhammaan badeecooyinka iyo saadka marinka kaza axadda maanta ah waxayna ka digtay cawaaqib xumo dheeraad ah haddii xamaas oo maraykanku ku asteeya urur argagixiso uu aqoonsan waayo hindise cusub oo lagu kordhinayo xabajoojinta jilicda san ee hadda taagan xamaas ayaa israa'iil ku eedeysay inay isku dayeysay inay meesha ka saarta heshiiskii xabajoojinta ahaa ee jiray waxayna sheegeen in go-aanka ay ku jirtay gargaarka uu ahaa baad raqiis ah dembi dagaal iyo weerar qaawan oo lagu qaaday xabajoojintii bishii janaayo kadib wadahadalla socday in ka badan sanad wejiga koowaad ee xabajoojinta oo ay ku jirtay korukaca gargaarka ama koruqaadista gargaarka bani-aadanimo ee galaya kaza ayaa dhacay sabtidii labada dhinac ayaanan weli ka wada xaajoon wejiga labaad kaasi oo xamaas ay ahayd in ay ku sii dayso tobaneeyo lahaystayaal ah si ay uga baxdo kaza loona markaasi israa'iil loona gaaro xabajoojin waarta sarkaal israa'iil ah oon magaciisa la shaacin ayaa sheegay in go-aanka lagu joojinayo gargaarka uu ahaa mid ay wax ka ogaayeen maamulka trump ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay maraykanka oo ku aadan soo jeedintan ay ku dhawaaqda israa'el iyo go-aanka ay ku jirtay gargaarkii galaya magaalada boqolaal baabuur xamuula ayaa maalin walba tegayay magaalada khazatan iyo markii xabajoojinta ay bilaabatay sagaal iyo tobankii janaayo mana cadda saameynta deg dega ah ee joojinta arrinkan israa'iil waxay sheegtay in hindisahan cusub uu taageeray maraykanka israa'iil waxay sidoo kale sheegtay in hindisahani inuu ka yimid ergega maraykanka ee bariga dhexe steve witkoff oo ku baaqaya in xabajoojinta la kordhiyo ilaa bisha ramadaan bisha barakaysan ee muslimiinta oo bilaabatay shalay iyo weliba ciidda yuhuudda oo iyana dhammaanaysa labaatanka bisha abriil dalalka britain france iyo ukrain ayaa ku heshiiyey inay ka shaqeeyaan qorshe xabajoojin ah oo ay u soo bandhigayaan maraykanka ra-iisul wasaaraha britain ker stamer ayaa sheegay in axaddii isaga iyo waa axadda maanta in isaga iyo inuu isku diyaarinayo inuu martigeliyo shir madaxeedka hogaamiyayaasha yurub oo looga hadlayo joojinta dagaalka shir madaxeedkaasi ayaa waxaa hareeyey canaan aan caadi ahayn ayaa waxay kaga doodeen canaantii aanan caadiga ahayn ee madaxweynaha maraykanka donald trump uu aqalka cad jimcihii kula kulmay madaxweynaha ukrain valadimir seleniski oo uu ku tilmaamay mid aan uga mahad celin taageerada maraykanka ee dalka ukrain uu kula jiro duulaanka ruushka laakiin stamer ayaa u sheegay inuu diiradda saarayo sidii uu u noqon lahaa buundo xiriirisa soo celinta hanaankii wadahadallada nabadda wuxuuna burburkii wadahadalladaasi uu u adeegsanayay hadda fursad uu kula kulmo trump iyo seleniski iyo weliba madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyagoo ka wada hadlaya sidii kor loogu qaadi lahaa wadahadallada waxaan hadda ku heshiinay buu yidhi in boqortooyada ingiriiska oo ay weheliso faransiiska ayna soo raaci karaan hal ama laba dal oo kale in ay kala shaqeeyaan ukrain qorshe lagu joojinayo dagaalka kadibna waxaan kala hadli doonaa qorshahaasi maraykanka stamer ayaa u sheegay b b c da marka arrintaasi stamer iyo macron labaduba waxay la hadleen trump tan iyo jimcihii kulanka london ayaa muhiimad weyn u leh sidii loo difaaci lahaa xulufada dagaaladu aafeeyeen ee ukraine iyo sidii loo xaqiijin lahaa difaaca qaaradda guud ahaan baarlamaanka dalka iiraan ayaa u codeeyay axadda maanta ah in xilka laga xayuubiyo wasiirkii dhaqaalaha waddankaasi cabdulnaasir xamadi kadib markii uu si xun u maamulay dhaqaalaha iyo lacagta qaranka oo sii dhacaysa sida ay sheegtay warbaahinta dowladda baarlamaanka ayaa xilkii markaasi uga qaaday xamadi cod kalsooni kala noqosho ah ku dhowaad siddeed bilood kadib markii madaxweynaha waddankaasi mascuud bashashyaan uu soo magacaabay golihiisa wasiirada muddo siddeed bilood ah lacagta iiraan waxay luminaysay ku dhowaad kalabar qiimihii ay ku lahayd doolarka sida laga soo xigtay mareegaha aan rasmiga ahayn riyaalka iiraan waxauu hadda ah lagu kala iibsadaa sagaal boqol labaatan iyo toddoba kun oo doolarka maraykanka ah marka loo eego shan boqol sagaashan iyo shan kun iyo shan boqol oo uu joogay bishii agoosto ee sanadkii hore xildhibaanada kasoo horjeeda xemadiya ayaa ku doodaya inuu ku guul daraystay inuu ka hortago korarka qiimaha badeecadaha daruuriga ah sida dawooyinka cunnada iyo weliba guryaha isagoo awoodi waayay inuu xakameeyo suuqa sarrafka lacagaha qalaad sida ay sheegtay warbaahinta dowladda xamaadi waxa uu mudnaan siiyey joojinta cunaqabataynta maraykanka ee iiraan iyo weliba ka saarista dalka ee liiska madow ee kooxaha howlaha maaliyadda maraykanka sida ay sheegtay warbaahinta dowladda arrintani waxaa kasoo horjeesta mudanayaal aaminsan in dahraan ay diiradda saarto ka bixitaanka cunaqabataynta taageerayaasha xamaadi ayaa sheegay in aan la joogin wakhtigii ku habboonaa in xilka laga qaado wasiirka madasha erbil ayaa madaxweynaha ciraaq la'iif rashiid mar kale waxa uu ku celiyey sida waddanka ciraaq ay uga go-an tahay inay ku taageerto xasiloonida suuriya iyo dib u heshiisiin gudaha ah wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay isbeddelka dimuquraadiyadda ee ka turjumaya rabitaanka dhammaan bulshooyinka dalka siiriya isagoo caddeeyey in ciraaq ay diyaar u tahay inay gacan ka geysato dardargelinta dib u soo kabashada dalkan deriska la'ah rashiid waxa uu iftiimiyey siyaasadda arrimaha dibadda ciraaq ee ku dhisan iskaashiga ixtiraamka madax bannaanida iyo in aan la faragelin arrimaha waddamada kale dhanka kale ra-iisul wasaaraha ciraaq maxamed shiica suudaani ayaa sidoo kale carabka ku adkeeyey isbedelada socda ee gobolka iyo taageerada ciraaq ay siiso dalka suuriya si ay u go-aansadaan mustaqbalkooda dadka indheindheeya arrimaha siyaasadda ayaa rumaysan in xaaladda waddanka suuriya ay si weyn u saameynayso ciraaq iyo gobolka kurdistaan iyagoo ku booriyey hogaamiyaasha kurdiyiinta in ay kaalin firfircoon ka qaataan xaqiijinta xasiloonida gobolka halkaad nagala socotaana waa v o a washington aan ku bilownay dalalka britain france iyo ukraine ayaa ku heshiiyey inay ka shaqeeyaan qorshe xabajoojin lagu joojinayo dagaalka ruushka uu ka wado dalka ukraine warbixintan waxaa noo soo jeedinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan shirmadaxeedkan ayaa waxaa hareeyey hadallo kulkulul oo madaxweynaha maraykanka donald trump iyo madaxweynaha ukraine valadimir zeleniski aqalka cad jimcihii ku dhex maray oo uu trump ku tilmaamay madaxweynaha ukraine mid aan ka mahadcelin taageerada maraykanku uu siiyo dagaalka ukraine ee ka dhanka ah duulaanka ruushka laakiin stamer ayaa waxa uu sheegay in diiradda uu saarayo sidii uu u noqon lahaa buundada lagu soo celinayo wadahadallada nabadda waxaana uu burburkii wadahadalladaasi u adeegsaday fursad uu dib ugula kulmo trump iyo zeleniski iyo madaxweynaha faransiiska emmanuel macron halkii uu kaga sii dari lahaa hadalladaasi kulkulul waxaan hadda ku heshiinay in boqortooyada ingiriiska oo ay weheliso faransiiska iyo laga yaabee hal ama laba dal oo kale ay kala shaqeeyaan ukraine qorshe lagu joojinayo dagaalka kadibna waxaan kala hadli doonnaa qorshahaas maraykanka ayuu stamer u sheegay b b c stamer iyo macron labaduba waxa ay la hadleen trump ilaa jimcihii kulanka london ayaa muhiimad weyn u leh sidii loo difaaci lahaa dalka xulafada ah ee dagaalku uu aafeeyey iyo sidii loo xoojin lahaa difaaca qaaradda shirmadaxeedka axadda maanta ah ay u badan tahay in ajendaha uu ka mid noqdo wadahadallo ku saabsan samaynta ciidamo militari oo reer yurub ah oo loo diray ukraine si loo xoojiyo xabajoojinta stamer ayaa sheegay inuu noqon karo isbahaysi dalalka arrintaasi danaynaya stamer ayaa waxaa kaloo uu sheegay stamer ayaa waxaa kaloo uu sheegay inuusan aaminsanayn madaxweynaha ruushka valadimir putin laakiin uu ku kalsoon yahay madaxweyne trump miyaan aaminayaa marka trump uu yidhaahdo waxaan rabaa nabad waarta jawaabta taasi waa haa ayuu yidhi stamer waxaa kalou sheegay inay jiraan wadahadallo ad adag si damaanad amni looga helo maraykanka oo ah mid ka mid a saddexda qaybood ee nabad waarta haddii uu jiro heshiis haddii la joojinayo dagaalka markaas heshiiskaas waa in la difaacaa sababtoo ah natiijada ugu xun ee dhammaan natiijooyinka ayaa ah inay jirto hakad kumeel gaar ah oo colaadda ah kadibna putin uu soo laba kacleeyo ayuu yidhi stamer taasi horey ayay u dhacday waxaana u malaynayaa inay tahay khatar dhab ah taasina waa sababta ay tahay inaan hubinno in haddii heshiis uu jiro uu noqdo mid waara ee uusan noqon hakad kumeel gaar ah ayuu yidhi kulankan oo ka dhacaya lancaster house oo ah qasri laba boqol oo sano dhisan una dhow buckenham pals ayaa daba socda kulan xiise lahaa oo toddobaadkii hore uu aqalka cad kula yeeshay trump si uu ukrain uga dhigo udubdhexaadka wadaxaajoodyada uuna ugu weecdo xulufadiisa yurub shir madaxeedka ayaa sidoo kale waxaa ka qaybgelaya madax ka socota faransiiska jarmalka denmark talyaaniga netherlands norway poland spain kanada finland sweden jek republic iyo rumeniya wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga iyo xogayaha guud ee neto iyo madaxweynayaasha guddiga yurub iyo golaha yurub ayaa sidoo kale shirkan ka qaybgelaya
maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay warbixin ay dhowaan si wadajira u soo saareen hay-adaha qaramada midoobey iyo dowladda soomaaliya ayaa lagu sheegay in dad gaaraya afar dhibic afar milyan oo qof oo soomaali ah ay wajihi karaan dhibaato cunno yari ah inta u dhexaysa bilaha abriil ilaa iyo juun ee sanadkan labada kun iyo shan iyo labaatanka sababta ay ugu wacan tahayna ay tahay abaarta roobka oo aan sidii la rabay u di-in sicir barar iyo colaada ka socota qeybo kamida dalka haddaba arrimahaasi ayaan ka waraystay guddoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulle falastiin waa mahadsan tahay dabcan ma qarsano dayartii lasoo dhaafay roobka di'irahay ma di'in dabcan hadda waxaa lagu jiraa abaar oo xilli abaareed ayaa lagu jiraa predictionka google ma fiicno xilligii horene dabcan waad ogtahayo ilniiro baa la yidhaah oo runtii fatahaad weyn oo biyaha dhulka qaaday ayaa jiray marka soomaaliya macnaha marnaba ma fadhiisan mar ay mataqaanaa ay fatahaadu ay qaatay iyo labadii xilli ama xilligan hadda lagu jiro iyo xilligii ka horreeyo abaara ayaan isku darsoona marka xaaladda soomaaliya runtii saasay u dhexaysaa walaal marka dhulka ugu badan ee abaaraha la dhici karta inay ka dhacaan ama cunoyaradu ay ka jirto waa kuwe
walaal dabcan dalka soomaaliya culeys badan ayaa ka jiro oo runtii abaarahan iyo amni darradu ay runtii ay ula ay ula sii dheer tahay oo dabcan arrimaha claymatka iyo iyo xaaladaha jiraahi ay ugu sii darsoontay amni darradu laakiin guud ahaan dalka soomaaliya abaartu way ka jirtaa laakiin dabcan gobollada qaarkood way sii kala daran yihiin haba ugu daraato gobollada mudug runtii bay iyo bakool gobolka gedo qeybo kamida gobolka hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe dabcan meelo noocaasna way jiraan barakacyaasha runtii oo magaalooyinka muqdisho iyo magaalooyinka waaweyn sidii kismaayo iyo ku nool oo runtii iyaguna ay xaaladooda runtii ay sii lidato dabcan waxaana haddana ugu sii darsoontay waad og tahay oo dalkaani wuxuu ku dhaqnaa muddo dheer oo ku tiirsanaa arrimaha gargaarka dowladda maraykanka oo runtii aheeday doonarka ugu weyne biyaha runtii gargaaradii ay bixi jirtay qaybo badan oo kamid ah arrimaha arrimaha humanitarian ku saabsan way jareen marka saameyn intee la-eg ayay soomaaliya ku yeelan kartaa gargaarkaasi leedaka jiro intee buu marka hore horta la ekaa doorka maraykanka ee gargaarka bini aadanimada markaan fiirino wallahi doorka maraykanku door aada u weyn u ahaa dabcan hadday noqoto arrimaha gargaarka oo iyo kaalmeynta dowladda maraykanka waxay marsiin jirtay hay-adaha oo gargaarka dabcan dowladda soomaaliya gacanteeda kuma soo riri jirin oo hay-adaha u n k iyo n g o-yada ayay marsiin jirtay laakiin gargaar u dhigmo boqolkiiba konton iyo afar ayaa arrimaha humanitarianka u bixi jirta marka guud ahaan loo fiiriyo marka dabcan gargaar weyn uu ahaa waxa ay bixin jirtay dhinacaas
haddii gargaarkaas hadda aanu jirin sidee bay u saameynayaa soomaalida
walaalay dabcan annagu hadda dee predictionku xaaladda hadda jirtaa runtii aaday culus tahay dabcan marka horena way cusleeday haddana way kasii coslaanaysaa meelaha qaarkood colaaduhu way sii zaa'ideen abaartiina way sii adag tahay laakiin waxaad ka xisaabtantaa walaalay sanadkii twenty twenty two iyo twenty twenty one abaarihii jiray hay-addii u s two runtii door weyn ayay ka qaadatay taasoo runtii ilaahay amarkiisa laga badbaaday inay majaaca dalkan ka dilaacdo marka saameyn runtii ballaaran ayay yeelan kartaa laakiin dee dabcan waxaanun ilaahay ka rajeynaynaa inuu ilaahay noo sakhiro walaal
dhowaan waxaad raashin maca gargaar aad u qaadeen deegaano ka mida gobolka shabeellaha dhexe oo dagaalla ay ka dhaceen waa sidee xaaladda bini aadanimo ee deegaanadaasi oo dabcan aad hadda ku sugan tahay
falastiin dabcan arrintaasi runtii arrin ummadda soomaaliyeed niman cadow ah oo runtii argagixiso ah ayaa dhibaato weyn ku hayo iyadoo marka horanto la daanadhacaysay ayay dagaallo xoogan ku soo qaadeen magaalooyinka ceel cali axmed iyo alcowtar iyo eriyadaas oo gobolka shabeella dhexe iyo meesha iska galaan gobolka mudug dabcan waa waxaa ku barakacay ama eriyadaas gobolka shabeella dhexe iyo gobolada ama hirshabeelle iyo iska galaan galmudug waxaa ku barakacay ilaa iyo shan iyo toban kun oo qoys dad ka badan marka dabcan gargaar ayaan ayaan ayaan ayaan ayaan u dirnay waana waana ku dhownahay inaan dabcan dadkii la gaarno laakiin dabcan weli way socotaa dagaaladu meelo badanna way ka socdaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka soomaaliya maxamuud macalin cabdulla oo qadka telefoonka iigu warramaya galab wanaagsan meel walba aad naga dhegaysanaysaan darawallada soomaalida ee shirkadaha uber iyo lift ee gobolka minnesora ayaa doonaya inay ka mid noqdaan ururada shaqaalaha ee gobolka minnesora gobolka minnesora ayaa ka dhaqangalay sharci u ogolaanaya darawallada in uber ay u kordhiso khidmadda ay dadka ku qaadaan laakiin darawallada ayaa hadda ku doodaya in sidii ay filayeen aysan weli wax u noqonin sidaasi daraaddeedna ay hadda diyaarinayaan inay ku biiraan ururada shaqaalaha minnesota si ay xuquuqdooda u helaan waryaheena maxamuud mascadda ayaa waraysta aadan maxamed macalin waa aadan axmed maalin oo ka tirsan madaxda darawallada soomaalida ee uber iyo lift ee minnesota wuxuuna weydiiyey ugu horeyn sababta ay ugu biirayaan ururada shaqaalaha
waxaan geysanay biil saddex sano ka hor state capitalka meesha laga arimiya stateka sharci dejinta minnesota state darawaladii uber lift markaa biilkii geysanay muddo iskaga dabalaamaynay waxaana loo ansixiyey dollar twenty eight barmeel thirty one cents per minute anala ansixiyey adigase wax ku dhaceenbo arinta mee shaqeynin
sharciga waa ti laakiin la meelmariyey oo uber lasku afgartay inuu meel maro sharciga waa la meelmariyey waa lasku afgartay governorkan ugu saxiixay
maxaa dhacay marka waxaa dhacay arintii inayna waxba ka soo naas cadaan habeenkii laba iyo tobanka inay isbedesho ahayd systemka in isbedelo systemku isbedeli waaye markaan la hadalnay uber iyo lifti wax noo jawaabo waa wayne marka qolo wadanka ka baxsan aan la xiriirnay qoladiina wax jawaabi wayna siin waaye yani waxaad leedahay lacagtiina looma kordhin oo ahayd lacagtii inaan naloo badiyo uber markaad la xiriirtaan maxaa dhacay baatan marka waxaa dhahay wax- wax naga dulqaadaa wayne waxna la hadlaa wayne waagad waa kaa marka danta waxaan ugu qasabtay inaan aadno ururka shaqaalaha waagad waa kaa local tunisidiis maxaad maxaad ka heleysaa marka urka shaqaalahoodii qabanaya ururka shaqaalaha waxaan ka helaynaa xuquuqyo fara badan oo naga maqan sababtoo ay sidaa la socoto ah, ururka shaqaalaha waxaa ku jiro fayarkiyaa ku jiro qolada dabdamiskaa ku jiro booliiskaa ku jiro shaqaalihii dowladdaa ku jiro cid aan ku jirin ma jirto annaga ugu dambeyno haddaan gelaynaa hadduu alla idmo sababtoo ah annagoo independent contract ah ayaan gelaynaa Ee, marka ee, markii aad wixii aad u dagaalanteen sida aad sheegtay aad weyseen inaad heshaan ee, uberna aad isku dayda inaad la xiriirtaan jawaab waafi ahna aad ka weyseen sida aad noo sheegayso Ee, kabacdi urka shaqaalaha aad u tagteen marka ururka shaqaalaha iyo adinku maxaad isku afgarataan waxaan isku afgarannay ururka shaqaalaha right now ma geli karo independent contract qof ah Waayo.
kuma biiri karo waaga marka biil baa hadda waxaa la geeyey state capitalka yaa geynaya sharci dejinta waxaa geenayo ururka shaqaalaha iyo adinkoo iyo darwaa annagoo darwalla ah waaga si aan annaga oga mid noqonno ururka shaqaalaha xuquuqyo badan sida hadda for example oo kale uber iyo lifty annaga hadda si walba intaan sameyna way naga ansargarayn wayan telefoonadooda hadii lama hadlayaan na lama hadlayaan Waaga.
si iyaga wakiil ay nooga noqdaan saa la aligeed aan biilkaa loo geeyey meesha waad ururka shaqaalaha doo- doonaysaan inaad ugu biirtaan Absolutely.
waa garta Ee, marka biilkan aad geyseen ee hadda aad leedahay waxaana l- doonaynaa in la ogolaado inaan ururka shaqaalaha ku biirno muxuu keenaya maxaad ku faa'iidaysanaa dalka darawalin ahaan wuxuu geynayaa xuquuq fara badan hadda for example oo kale qof anduu shil galo oo gaari uu ku dhinto xuquuq uu leeyahay ma jirto qof anduu sh- gaari uu ku burburo xuquuq uu leeyahay ma jirto sida aad la socoto baawar waxaa la wadataa wada qaali ah Al- almost boqol iyo konton boqol iyo toban kun oo dollar iyo sagaashan kun oo dollar la wada wataa hadda waqti hadda laga joogo laba bilood yar baa shil galay asaga gaarigiisa yarka waa baralays hadda wax xuquuq uu leeyahayna ma jirto annaga waxaan isku raacannay annagoo darawalla ah haddaan ka mid noqonno ururka shaqaalaha waxa hadda aan haysanno wax ka badan inaan helayno oo xaqeenna ah for example oo kale haddaa xanuunsato oo shaqada aad ka fadhiisato xuquuqu ma lihid sababtoo eh, hal sanaa shaqaynaysaa vacationna ma lihid waxaan helaynaa wax badan oo naga maqan marka ee, ka darawalin ahaan waxaad aaminsantihiin in haddaad ku biirtaan ururka shaqaalaha xuquuqdiina u dagaalamayo dad meel ku tiirsan oo xaqlan aad noqonayseen boqolkiiba boqol sababtoo eh, waxaad arkaysaa aabka aad ku shaqaynaysid uber uu leeyahay wax option oo adi aad leedahay ma jirto Waa garta.
adigoo s- s- shalay shaq- maanta adigoo shaqo tagay shaqada markaa ka baxda caawa aabka aska xirto subaxdii waxaa laga yaabaa adoo soo kacay shaqo tag aa leedahay aabkaa uu xiran yahay Waa garta.
markaa la hadashaan lagu dhaho go-aanan kaasoo ka- ka- ka gaaraynaa Waa garta.
wixii laguu qabsaday laguma sheega waa garta waaya ee, dadka qaar darawaliinta waxay ku doodaan ku biirista urur shaqaale qof darawal ah oo si ee, u shaqaysta madax bannaan ee, haddii uu ku biiro inuu madax bannaanida waayay waxa loo yaqaano flexibilityga Ee, darawaliinta qaarna ay shakiga noocaas ka qabaan in lagu biiro ee, u- ee, in lagu biiro ururka shaqaalaha arrintaasi ma jirtaa ururka shaqaalaha ma kala hadasheen ma idii caddeeyeen haddaad nooga waranto dacwaga ma jira arrintaas waa garta waa kaa maxaa jira waxaa jiro qofka biniaadamka waxaa fiican wax uu ogyahay horta inuu inuu horta sh- uu sheego ururka shaqaale arrintaa waan kala hadalna annaga annaga waxa annaga aan rabno ma ahane waxa iyaga ay rabaan iyagana uma bushgaraynayaan waxa annaga aan rabno baa geysan karnaa burbuusgarayn karna annaga hadda. Waa kaa. inta hadda aan haysana ka badan waa ka helaynaa iyaga arrintan aan ku weydiiyey ah ah, arrinta madax bannaanida flexibilityga loo yaqaano ee, ma weynaysaan haddaad ku birtaan ururka shaqaalaha Maya.
mise waad haysanaysaa waa waa waa waa helaynaa sababta waxay ku jirtaa biilka hadda la geeyey independent contract adigoo ah ayaa ka mid noqon karta ururka shaqaalaha
marka wax iska bedelaya ma wax iska bedelaa ma jiro haddii marka ee, sharcigan uu meel maro oo la baasiyo oo guddoomiyaha gobolka uu saxiixo ee, maxaad helaysaan darawaliinta waxaan helaynaa horta biilkan hadda stateeka yaallo markuu soo baaso wuxuu dib ugu soo laaban doonaa ururka shaqaalaha iyo darwallada waxaa la rabaa boqolkiiba shan iyo labaatan in la saxiixo waxaan rajaynayaa boqolkiiba shan iyo labaatan in la saxiixi doono uu dibna u laaban doono insha allahu tacala Ee, boqolkiiba shanaad in la saxiix maxaad ka wadaa darwallada inay saxiixaan yacni ee, darawaliinta gobolka minnesota uber iyo liftiga wada Si fiican.
ee, boqolkiiba shan labaatan ka mid ahi inay ogolaadaan macnaha waa aad- sidaas aad iyo Ee, tiradaas ma haysatin aad iyo aad ka badan ay leena weli waa garta Okay.
marka rajadiina waxay tahay inaad ururka shaqaalaha aad ka mid noqotaan gobolka Muqdisho.
rajadeena boqolkiiba boqol saasaan rajeynayna insha allahu tacaala hadduu alla idmo sida ugu dhaqsiyaa badan
Ee, haddii aad ururka shaqaalaha ku biirtaan ee, uber iyo lifti maxaad ka filaysaa waxaan ka filaynaa uber iyo lifti annagoo independent contract ah oo hay-ad weyn oo intaasoo milyan ee qof ay ku jiraan inaan miiska wadahadal kala wada fadhiisan karo annagoo ee, na matelayaan ururka shaqaalaha Okay.
xuquuqda inaad heli doontaan Awoodna ay heli doonaan.
kaasi waxa uu ahaa ax- waa aadan axmed maalin oo ka tirsan madaxda darawalada soomaalida uber iyo lifta ee minnesota wuxuu u waramayey waryaheena maxamuud masaate
ramadaan barakaysan saaxiibayaal ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa bishii disembar ee sanadkii tegay sheegtay in bartamaha sanadkan labada kun shan iyo labaatanka ay dalka ka qaban doonaan doorashadii u horreysay oo qof iyo cod ah meelaha ay asteeyeen in doorashooyinku ka dhacaan ayaa waxaa ka mid ah magaalada muqdisho ee caasimadda dalka muqdisho ayaa sidoo kale ah xarunta gobolka banaadir gobolkaas oo ah kan ugu muhiimsan gobollada dalka islamarkaana ay ku nool yihiin tirada ugu badan ee shacabka soomaaliyeed haddaba muqdisho ama gobolka banaadir diyaar ma u yahay doorasho qof iyo cod ah waa mowduuca toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa marti igu ah guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir sidoo kalena madax u ah guddiga gobolka banaadir ugu xil saaran arrimaha doorashooyinka maxamed axmed diiriye oo ku magac dheer yaboh Ee, gudoomiye yaboh waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee voice of america
nuurow aad iyo aad aa u mahadsan tihiin waa idin soo dhoweynayo waana ku dhowa adigaa mudan eh, maxamed eh, waad la socotaayoo guddiga doorashooyinka waxa ay sheegeen in doorashooyinka ugu horeeya ay qaban doonaan bisha juun eh, waana doorashooyinka qofka iyo codka ah ee dalka marka dhanka gobolka banaadir howluhu sidee ayay u socdaan Eh, dabcan de waa waa og tahayoo horta guud ahaan eh, dowladda soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada waxaa heshiis lagu yahay oo de qorsho u ahaa doorasho qof iyo coda markii ugu horreysay in eh, dalka laga qabto gobollada iyo maaragta muqdisho intaba oo de saddex heer golayaashii deegaanka iyo maaragtay eh, madaxdii dowlad goboleedyada iyo madaxdii federaalka intuba eh, doorasho hal qof iyo hal coda inay maaragta maraan laakiin waxaa hadda soo horeeya doorashooyinka dowladaha hoose oo lagu wado inay meelaha ugu horeydo ay ka bilaabanayda muqdisho inay maaragtay ay ka mid tahay eh, dabcan caasimadiina ah eh, baahi weynna u qabataa inay maaragtay eh, dad matalaya dadka reer muqdisho oo ayagu ay soo doorteen oo aan lasoo magacaabin heer degmo iyo heer gobol intaba inay arkaan marka dee guddiga doorashooyinku waa guddiga eh, centraalka oo u dhexeeya maaragtay eh, gobolladoo dhan oo dalkoo dhan doorashooyin ka qabanaya dabcan eh, je- marar- markii ugu horreysay oo waa aragtay jadwal ay soo saareen ay leeyihiin qaabka wax loo wadaayo en, dabcan eh, ay wacyigelintii iyo diiwaangelintii xisbiyada iyo ururada ay bilaabayaan marka dee dabcan hadda waxaa socda diyaargarowgii en, sidii maaragtay dadka loo wacyigeli lahaa sidii maaragtay loo eh, kulamadii wacyigelinta iyo loo qaba lahaa dadka loogu sheegi lahaa inay u diyaargaroobaan doorashooyinkii qof iyo codka ahaa ayaa hadda socda eh, meelo badan ka socda guddigu en, guddi oo technical ah oo kala duwan oo meelo badan u kala diray oo gobollada u diray gobolka banaadirna meelihii waxay ka mid ahayn iyagoo fadhigoodii gobolka banaadir uu yahay ayaa haddana waxaa jira tiam si gooniya ugu xil saaran eh, guddiga eh, doorashooyinka qaranka iyo soodimaha oo gobolka banaadir si gooniya ula sii shaqeeya marka eh, annaga waxaan bilownay hadda wacyigelintii bulshada in la wacyigeliyo inay doorashadaas u diyaargaroobaan waxaan maaragta guddiga kala shaqaynay eh, xarumihii eh, dadku lagu diiwaan geli lahaa oo codbixinta hadhow codadkooda ay ku dhiibi lahaa ku dhiiba lahaayeen in ayagana la diyaariyo een, ilaa iyo boqol iyo lixdan iyo dhowr xarun ayaan hadda eh, diyaarinno hadda diyaar ah waana laga sii badinaya marka diyaargarowgii ugu dambeeyaan nuurow ku jirnaa eh, oo ku saabsanaa howlahaas doorashooyinka dowladaha hoose sidii ay u qabsoomi lahaayeen guud ahaan dalka ay ugu qabsoomi lahaayeen gaar ahaana gobolka banaadir ay uga qarsoomi lahayd marka meel Waay.
aad iyo aad u fiican ayay maaragtay diyaar garowgu u maraya hadda waaya Eh, dabcan dad badan ayaa aaminsan in eh, haddii ay jirto meel ay muhiim u tahay doorashooyinka in ay kow ka tahay caasimadda maadaama muqdisho ay tahay oo magaaladii eh, ku noolaayeen dadka ugu badnaa wadanka marka qaab nuucee ah ayaad ugu diyaar garoobeysaan si doorashadaasi ay u noqoto mid tusaale u noqon karta eh, gobolada kale wallaahi dee horta doorashada eh, boqolkiiba sagaashan waxaa eh, le awoodda maaragta qaabka doorashada loo qabanayo dadkii diiwaangelintiisii eh, xarumihii doorashooyinka lagu qaba lahaa eh, kaarkii la bixi lahaa oo dadku ay ku coday lahaayeen eh, qaabka dadku ay u codaynayeen horta awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaasaa iskale annagu dee guddigaas ayaan garab siinaynaa een, da- arrimaha wacyigelintaan ka garab siinaynaa haddii dee arrimihii amnigaan ka garab siinaynaa waxaan ka garab siinaynaa een, hadday u baahdaan maaragtay xarumihii sida haddaba eh, loo soo tusay maaragtay meelaha eh, iskuulaadka oo kale meelaha public ah oo doorashooyinka lagu qaban karo marka een, arrintaas nuurow inta badan jadwalkeeda iyo qaabeynteeda iyo sida ay loo dhaqaajinayo waxaa iskale awoodda ugu badan waxaa iskale guddigaa iskale marka waxaan rajaynaynaa dee waanigaas kuu sheego hadda annagu meelaha ugu muhiimsan oo aan leenaha ka gobol banaadir ahaan kow bulshadii maaragta in loo diyaariyo doorasho inay galaan oo dadkii la wacyigeliyo oo dadkii loo sheego dee doorashada inay muhiim u tahay eh, horumarkooda inay muhiim u tahay eh, amnigooda inay muhiim u tahay arrimahooda bulshada inay muhiim u tahay muqdisho oo mar le maaragtay eh, ilaa heer degmo oo dee dabcan waxaa la rabaa qof kastoo imaanaya gudoomiyihii degmada waxaa la rabaa inuu bulshada deegaankaas degano inay soo doorato asaga iyo ku-xigeenkiisii maayarka magaaladan waxaa la rabaa bulshadan inuu cod ka raadsado oo bulshadan gobolka banaadir ay soo doorato marka dee dadkii waxaa la rabaa in loo diyaariyo inay maaragtay halgamaan oo ay yidhaahdaan doorashaan u baahannahay waxaan rabnaa dadan soo dooranna inaan aragno oo aan la xisaabtanno oo hadday hadhow noo shaqay waayaanna codkeenna aan kala laaban doonno marka de qof kasta oo maaragtay eh, meeshaas imaan doona wuxuu noqon doonaa qof lasoo doorta bulshadana cod weydiista marka arrinta ugu muhiimsan oo eh, jadwaleynta iyo qaabka eh, loo codaynaayo iyo meeshay codku ka dhacayo iyo diiwaangelinta iyo kaarka la bixinayo iyo waxaasoo dhan guddigaa leh laakiin annagu waxaan diyaarinaynaa bulshadii inaan wacyigelinno oo aan u diyaarinno oo ay qof kasta oo waa og tahay oo dad badana waxay eh, leeyihiin doorasho ma dhici karto doorasho lama qabanayo dadkaas inay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan kuwa gobolka banaadir inay yidhaahdaan mar dambe ma ma ogolin mana yeelayno Eh, in maaragtay maalin kasta nala caburiyo oo nala hor istaago marka dadkii ayaan diyaarinaynaa annagu iyo wixii hadhow guddigu ay nooga maarmi waayaan oo farsama ama maaragtay amniya ama een, dhan kasta inaan caawinaan diyaar u nahay laakiin hawsha ugu badan waa inay ogaataan nuurow waxaa iska leh guddiga doorashooyinka qaranka iyo suhdimaha iska leh waaya dhinaca amniga ayaa la leeyahay waa kan ugu muhiimsan ama caqabadda dhici karta in ay ka hortimaado dadka codadkooda dhiiba doona iyo kuwa maaragtay qabanqaabadaboodaba marka sidee ugu diyaargarowdeen eh, adkeynta dhanka amniga xilliga doorashooyinka
de nuurow een, waxaa la yidhi moogtaa sadar muuqda su-aal ka dhan horta mm, dalka wuxuu hadda marayaa waa aragtay dagaal xoog lahaa maalintii dowladdan ay dhalatay maanta inta ka dhex laba khawaarijtii lagula jiraa aad iyo aad baa awoodooda loo wiiqay hadday tahay mid dhanka dhaqaalaha hadday tahay dhanka milatariga iyo hadday tahay dhanka maaragta isku socodka intaba dagaal xoog lahaa lagu hayaa muqdisho een, waxaa la dhihi karaa muddadii ayba soo jirtaba oo nimankaana ay jireen khawaarijta waktigii ugu fiicnaaya maraydaa maanta amni markii la yidhaahdo aad iyo aad ayaa amniga magaalada muqdisho uu u fiican yahay waxaa la rabaa sanadkan dhexdiisa booliiska magaalada ka shaqaynaya hubka inta laga dhigo inuu maaragtay booliiskii aad taqaaniin oo adduunyada oo budadka watay inay no- noqdo oo oo sidaas uu ku shaqo maxaa yeelay xamar eh, dad badan oo maaragtay dharcad fara badana ka shaqeeya ciidamadiiyaa shaqeeya dadkii laftirkiisiiya hadda is-abaabulay oo maaragtay si toosa uga hor yimid maaragtay khawaarijtii ogaada in la iska dhici karo waa aragtay waxaa hadda kula dagaalamayaa gobollada waa shacabkii waaye dadkii bu- bulshadii deganeed deegaankaas waaye marka waxay dadku ogaadeen in nimankan layska dhici karo marka magaalada muqdisho waa meesha ugu muhiimsan oo ugu fiican oo maanta la hubo boqolkiiba boqol doorasho inay ka dhici karto meel allaalen meesha rabtana ay ka dhici karto marka amniga waxaa laysku hubo oo la hubo in uu boqolkiiba boqol maanta yahay magaalada muqdisho waa amniga waxaa walwal marka laga qabin amnigaas weeye maalinba maalinta ka dambaydana waa kasoo hagaagayaa waana laga shaqeeyaa dowladda soomaaliyeeda wax allaale iyo wixii karaankeeda iyo wixii awoodooda ku bixiya caqabadda magaalada muqdisho mararka qaarkood haysi jirto dhanka amnigana culayska laftirkeeda waxaa ka mid ah inay khawaarijtii dagaalka lagu hayo oo gobollada looga hayo maxaa yeelay qofku markuu helo fursaduu ku fakero fursaduu isku abaabulo fursaduu isku qorsheeyo waxaa u sahlanaanayda inuu uu dagaal soo qaado inuu laakiin dagaalka gobollada ka socda iyo magaalada muqdisho ammaankeedu waa isku xireen marka magaalada muqdisho ammaankeedu boqolkiiba boqol waaye meel kasta ka mida iyo degmo kastoo ka mida labaatanka degmo ayaa doorasho maanta siday rabta uga dhici kartaa waa mahadsan tahay gudoomiye maxamed axmed yiri yabo iigu jir khadka dowrka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo waa idin salaamay v o a magaceygu waa maxamed ali baaqo waxaan jooga magaalada baydhabo ee gobolka baay gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda gobolka banaadir ee mudane axmed diiriye yabo waxaan weydiin lahaa gudoomiye caasimadda dalka ee muqdisho weligeed ayaa la dhihi jiray waxa ay yeelan doontaa maqaam siyaasideed ka waran rajada reer muqdisho iyo ka gobol banaadir ahaanba kadib doorashooyinka qofka iyo codka ee la qorsheeyey inay ka dhacaan caasimadda dalka ee muqdisho mahadsanidin v o a maxmed waa waa mahadsan tahay aada iyo aada u mahadsan tahay dabcan sidaad og tahay magaalada muqdisho waa qasab inay maqaam yeelato maqaamkeediina haddeer afar dastuurka kumeelgaarka afartii cutuba ugu horreyday waa tii waagii dhoweed la la ansixiyey oo maaragtay kumeelgaarkii uu ka baxay cutubyada kaloo harsan cutubka shanaad oo ugu horreeya oo hadda kalfadhigan hadda baarlamaanka uu fadhiistaa horta maqaamka magaalada muqdisho ayuu ku jiraa meeshaas ayaa maaragtay matalaadii iyo maqaamka magaalada muqdisho siduu yeel uu noqon doono halkaasay horta kusoo bixi doontaa hadduu ilaahay yidhaahdo kalfadhigan ayay magaalada muqdisho matalaada ay ku yeelan doonto aqalka sare iyo baarlamaanka intaba halkaas iyo maqaamkeedu sida uu noqon doono qaabka ay noqon doonto meeshaas kusoo baxaydaa inta kale magaalada muqdisho waa soo marto doorashooyinkii golaha deegaanka maayarka qaabka loo soo dooranayo sida maaragtay guddoomiyaha degmada loo soo dooranayo dadka loosoo dooranaya noocay noqonayaan degmooyinka maaragtay a iyo b waxaasoo dhan waxay ku jirtay shuruucdii hadda la ansixiyo doorashooyinka qaranka sharciga doorashooyinka qaranka ay ku jirta waxaa hadda dhiman kaliya maqaamkii iyo matalaadii cutubkan ugu horeeyana hadda ku jirtaa oo cutubka shanaaday ku jirtaa cutubyadan hadda baarlamaanka horyaala marka waxaan rajaynaynaa hadda in maaragtay bilaha soo socda labada bilooda soo socda maqaamka iyo matalaada dadka gobolka banaadir siday noqonayda intaba inay maaragtay halkaas kusoo bixi doonto aad iyo aad baad u mahadsan tahay magaalada muqdisho waxaan rajaynaynaa inay noqon doonto maaragtay magaalo hadda kadib dadkeeda iyo maaragtay dadka u shaqaynaya intaba iyo maqaamkeeda iyo matalaadeeda intaba ay caddahay inay noqotaan rajaynayna gudoomiye aniga oo taas daba socda su-aasha uu ku weydiiyey maxamed adinka maamulkiina gobolka banaadir maadaama mas-uuliyad weyn idinka saaran tahay shacabka gobolka banaadir ee caasimadda dowr intee la-eg ayaad ka ciyaaraysaan hadda xaqiijinta arrintaas hadafkaas maqaamka caasimadda dabcan nuurow waa waa hadde dabcan annaga hadda mas-uuliyaddii haynaa sidii midii horeba kuwan hadda aan kaala hadlayo oo sharciga doorashooyinka sharciga doorashooyinku wuxuu qeexayaa doorashooyinka dowladaha hoose iyo qaabkay u dhacayaan iyo qaabka madaxdooda loo dooranayo dowr weynaan kula hayn macnaha markii gobolka banaadir la fiiriyo qaybta gobolka banaadir markii la fiiriyo dowr weynaan kula hayn sida maaragtay dadkeedu loo dooranayo iyo sida degmooyinka ay kala noqonayaan iyo qaabka maaragtay golaha deegaanka degmooyinku ay noqonayaan iyo golaha wakiilada magaalada labadaba because waxaa jira golihii deegaanka oo degmadana waa jira golihii wakiilada oo baarlamaanada dowlad goboleedyadoo kale ahna waa jira labadaasba dowraan ku lahayn tirsigooda intuu noqonayaan dowr ku lahayn waxaan dowr ku lahayn sida hadhow maaragtay loo soo xulayo iyo qaabkaas marka sida midaas aan dowr ugu lahayn ayaan maqaamka laftirkiisana annagu aan ugu leenahay dowr inaan dadka magaalada muqdisho de shirar badana horay u dhacay oo lasoo qabtay dadka xog xogaa laga aruuriyey sida ay rabt ay rabaan magaaladan inay noqoto qaabka ay noqoto eh, rabta la rabo inay noqoto maqaamkeedu Eh, matalaada maaragta ay aqalada ku yeelan doonta sida la rabo inay noqdaan marka waaba ja annaga wuxuu iyadoo qoraal ahaaba ayba hayaan guddiyada maalinka ku shaqada leh marka arrintaas waa u taagannahay Eh, baarlamaanka mar horaan codsiyadeenna ay hayaan oo u gudbinay Eh, wasaaradda maaragta dastuurka hayda guddiyada eh, ku shaqada lehoo hawshaan wadaa haya marka waa waa hawshaas dowr weynaan ku leenahay insha allahu tacaala kuna yeelan doono waa tahay guddoomiye waa mahadsan tahay Eh, dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan toddobaadkan uga hadlayno sida ay magaalada muqdisho ama gobolka banaadir uu diyaar ugu yahay doorasho hal qof iyo hal cod ah Eh, dhegeyste kale ayaa doonaya guddoomiye eh, maxamed axmed diiri yabo in uu ku weydiiyo eh, su-aashan magacaygu waa maxamed yuusuf axmed jooga magaalada garowe in su-aasheeda aan weydiin lahaa gudoomiye ku-xigeenka amniga siyaasadda gobolka banaadir master yabo waxa ay tahay gudoomiye waxaan ognahay in maamulka hadda haatan aan joogo oo puntland ah uu waxa weeye sanad waxa weeye adigu ka hor uu soo gebagabeeyey doorashooyinka degmooyinka n uuna ku guuleystay inuu ka qabto degmo walba doorasho qof iyo coda idinkuna haatan saa sheegteen gobolka banaadirna aad rabtaa inaad doorashooyin ka qabataan bal maxaad cilmi ah ama waxa weeye aad ka faa'iidaysan kartaan doorashooyinkii ka dhacay puntland marka su-aasheedu waa saas
M- maxamed yuusuf oo garowe waa aad iyo aad u mahadsan tahay Eh, dabcan horta annaga meel kasta oo doorasho ay ka- ka dhacdo oo geyiga soomaaliyeed ka mid ah ama puntland ha noqoto ama somalilan ha noqoto eh, oo dadka codkooda ay dhiibanayaan dabcan waa ku faraxsannahay waxa dhan oo loo socdaana waa inay bulshadu maaragta qofkii ayagu ay rabeen iyo dadkii matali lahaa inay soo doortaan marka een, waa soo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay lambarka eh, qodobka labaad haddaan u gudbana doorashadu dee dabcan eh, dad khibrad u lahaa aa wada eh, guddiga laftirkiisa dad aad iyo aad u soo shaqeeyo doorashooyin ka soo shaqeeya ama la taliyaal u ah ama aba ayagaba ku jira marka dee dabcan eh, bulshada wacyigelinteedii iyo doorashada si ugu diyaargaroobi laheyd iyona waxaasna waa socdaan Eh, oo dee hawshaasna maamulka gobolka wada Eh, qaababkii maaragta doorashada loo geli lahaa iyo sidai doorashadu noqo laheedna eh, dadkii ku shaqada lahaa iyo guddiyadiiya wada marka intaanaasoo iskaashanaynaa markii shaqadaas aan qabanno waxaan rajaynaynaa inay maaragta si qurux badan ay u dhici doonto Een, meelaha hadda doorashooyinka ay ka dhaceen oo bul- bulshadu ay codaydana een, inay si ka fiican ay muqdisho uga dhici doonto maadaama ay caasimadii tahay Eh, marka waxaan rajaynaynaa inay eh, hawshaas iyadaa waa howlaan gacanta ku hayno aad iyo aad u fiican waxaan rajaynaynaa in eh, bilaha nagu soo socdo oo fawda nagu soo haya inay muqdisho maaragtay yeelan doonto eh, golo deegaan iyo maaragtay golo wakiil intaba inay yeelan doonto iyo madax maaragtay eh, heer gobol oo iyaga eh, magaaladan hogaamin doonta intaba inay soo dooran doonaan dadkeedu waana aad iyo aad bay ugu diyaar garoobeen annaguna aan xaqiiqatan ugu diyaarinna maadaama mas-uuliyiintii aan nahay Eh, marka waa waa mahadsantaha aad iyo aad waa mahadsanta waay gabagabadii eh, bal maadaama aad tahay mas-uulkii ugu sarreeyey dhanka amniga ee gobolka banaadir eh, bal faahfaahin kooban naga sii xaaladihii ugu dambeeyey ee dhanka amniga ee caasimadda
nuurow de dabcan eh, ilaaha horta mahad iskale Een, marka labaadna dowladda federaalka oo madaxweynuhu ugu horeeyo een, xaqiiqatan aad iyo aad ayay xil iskaga saartay eh, amniga dalka guud ahaan gaar ahaanna caasimadda amnigeeda eh, xoog badan iyo wakti badan iyo xoolo badana ku baxay Eh, marka saddexaadna waxaan rabaa inaan u mahad celiyo ciidamada ammaanka ka shaqeeya magaalada muqdisho si gaara Eh, marka dee intaasoo dhan markii laga soo tago magaalada muqdisho eh, dabcan waa amni eh, laysku hadlay karo adduunyadana maanta dee qof kastoo soomaaliya iyo qof kastoo ajnabiya intaba uu og yahay isbeddelka ku dhacay xagga amniga oo magaaladan ku yimid Eh, dabcan waktigaana la geliyo waa aragtay eh, afar iyo labaatan saac dadka eh, khawaarijta oo nabaddiidka oo maxkamadaha la saarayo kuwa kale oo waxaa jira shabakadaha la baabi'inayo oo lasoo qabanayo iyagoo qayb qayb iskugu xiranoo ama magaalada dhexdeeda laga soo qabto ama magaalada daafaheeda ayagoo wax soo maleegaya laga soo qabto xabsiyada ka buuxo weli maxkamadaha u u gudbino waa waa kasii fara badan yihiin intaas waxaas oo dhan oo waktiya oo la bixinaya waxay keentay magaalada muqdisho inay magaalo amniya noqoto laysku hadlay karo maantana maaragtay aan si sida hadaaya kuu sheegaba aan u soconno ama ka fakerayno in magaalada qori laga waayo maaragtay askari qori wata laga waayo dhar caddi ay ka shaqaydo booliiskii budadka laha ay ka shaqeeyaan la tuso maaragtay adduunyada in magaalada muqdisho isbeddelka hadda ku dhaco amni inay usii xuub siibato in lagaba waayoba askaru maxaa yeelay magaalada dee waa la hubaa inaa maaragtay ciidan hadda wax soo weeraraya ama maaragtay hub wata ama tignika wata ama qorya wata inaysan ka jirin waxaa laga yaabaa qof dhagarqaba ah oo meel un ku gambaaya inuu maaragtay qof gaado iyo wax noocaas ahaa awal laga yaabi jiray kaamirooyinka markii hadda waagii dhaweed la xiray oo hadda hirgasho meel kasta ku xiran waa oga dagaal badan ee dadka ku qaadeen shacabkii ay aad iyo aad u baktingeliyeen waxbay isku dayeen kulli waxaasoo dhan waa laga guulaystay marka maantay markii la fiiriyo magaalada jagbontiyada laga soo galo markii magaalada gudaheeda la fiiriyo markii la fiiriyo sida ciidamada iyo maamulka iyo u shaqaynayaan boqolkiiba boqolaan maaragtay kalsooni weyn aan qabnaa oo doorashooyinkiina inay ka dhici karaan magaalada oo si amniya weliba uga dhici karaan adduunyadana maaragtay waa waa waa ugu faani karnaa inaan maaragtay magaalada muqdisho ay noqotay maadaama caasimadii ay tahay oo adduunyadu meel kaleba aysan fiirinin gobolladaas hadda hadday wax ka dhacaan waxaa laga yaabaa inaa war warba loo hayn laakiin muqdisho haddii wax yar ka dhacaan waa la baabuurinaa meel kasta laga sheegaa daswaya marka awoodda dowladdu ay saartay ugu xooga badan ay tahay in muqdisho la xasiliyo oo muqdisho ay noqoto meel amniho laysku hadlay karo waana meel aad iyo aad laisugu hadlay karo amnigeeda oo maalinba maalinta ka dambaydana kasii fiicnaanayda maanta meeshay maraydana ay dowladda soomaaliyeed ku faani karta xaqiiqata aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga ee gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo oo marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegaystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanti dambe dhegaystayaal inta aan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmi doonno waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ramadaan wanaagsan
nuur xasan nuur ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha halkaad kala socotaana waa v o a washington gobolada waqooyi bari kenya ayaa la qorsheynayaa in dib looga bilaabo tirakoob kadib markii maxkamaddu ay bishii hore amartay in la laalo natiijada tirakoobka laga sameeyey goboladaasi oo ay maxkamaddu sheegtay in qaladaad badan ay ku jireen soomaalida gobolka degan oo soo dhoweeya arrinkan ayaa ku doodaya in tiradooda la qariyey si aysan dowladda dhexe uga helin daqli la mid ah kuwa gobolada dalka ee kenya warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda ee wajeer axmed xuseen
bulshada iyo hogaamiyaasha soomaalida kenya ee waqooyi bari kenya ayaa soo dhoweeyey go-aankii maxkamadda sare ee gaarisa dhowaan ay buurisay tirikoobkii labadii kun iyo sagaal iyo toban lagu sameeyey gobolada soomaalida ee wajeer mandheera iyo gaarisa oo maxkamaddu ku sheegtay inay ku jiraan qaladaad weyn garsooraha maxkamadda sare ee gaarisa john onyego ayaa go-aankaasi kadib ka mamnuucaya hay-adaha dastuuriga iyo hantidhowrka kenya inay u isticmaalaan natiijooyinkii tirikoobka labadii kun iyo sagaal iyo toban qaybsiga ama wadaagga khayraadka kenya iyo weliba go-aaminta xadaynta xuduudka soomaalida kenya ee waqooyi bari ayaa dowladda kenya ku eedeeyey inay isku dayeysay sannado badan inay qariso tiradooda si aysan dhaqli badan u helin tirada in la yareeyo waxay ka mid tahay gacan bidaxaynta lixdan sano ee waddanka nagula soo hay horta waxaa dhaqdhaqaaqa ugu horreeyay ama noloshaba annaga ay noo bilaabatay divisionkan oo maaragtay kawntiyada inta ka horreysa annaka iyo geriga duurka daaqa ee gobolka waqooyi bari isku mid baan ahayna dhibaatooyinka nagula hayna wax koow ilaa bay saddex la dhihi kara ma ahayn saa awgeed maadaama maxkamad la geey maxkamaddina ay kansal garaysay oo ogaatay maxkamadda tiradan waqooyi bari gobolkan ka soo baxday inayna sax ahayn ay ogaatay oo kansal garaysay waan soo dhawaynaynaa haddii aan nahay gobolka shacabka eh, shacabka gobolka waqooyi bari aad baan usoo dhaweynaynaa waana ku faraxsanahay madaxda waqooyi bari oo hogaaminayo wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada kenya aadan barre ducaale ayaa sanadkii labadii kun iyo sagaaliyo tobankii dacweeyey wakaaladda tirakoobka k m b s hanti dhowrka qaranka guddiga qoondaynta dakhliga iyo guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waxaana madaxda gobolku ay ku doodeen in natiijada tirakoobka labadii kun iyo sagaaliyo toban aysan ka turjumaynin tirada dhabta ee dadka ducaale ayaa soo dhaweeyey go-aanka maxkamaddu wuxuuna sheegay in tirooyinkaani loogu talagalay in gobolku lagu takooro daahir isaaq oo ah falanqeeyo siyaasadeed ayaa sheegay in go-aanka maxkamaddu uu fursad weyn u yahay waqooyiga kenya gobolka waqooyi bari eh, iyo madaxdeeda waxay hadda heleen fursad aad u weyn oo ay ku muujin karaan kow tira koobkii aan saxda noqonin inuu mid sax u soo saarmo Eh, awoodda maaragtay tirada eh, gobolka ay kor u qaadaan maadaama in lagu noqdo ay maxkamadda xukum- eh, xukumisay labo in ay kenyaanka kale iyo caalamka u soo saari karaan eh, dhaqaalaha iyo eh, xoogga siyaasadeed ay ku leeyihiin oo maanta badi kenyatiga ay la yaab yihiin in eh, soomaalida nambar fiican laga siiya eh, xagga siyaasadda marka waa fursad aad qaali u ah madaxweynaha kenya william ruuto oo booqasho ku tagay gobolka waqooyi bari toddobaadyo ka hor ayaa meesha ka saaray nidaamkii baarista lagu sameeyo soomaalida marka ay qaadanayaan kaararka aqoonsiga qaranka khubarada ayaa sheegay in tani ay fursad dheeri ah u tahay bulshada ka soo jeeda gobolka si ay codkooda u kordhiyaan marka la gaaro doorashada labadii kun iyo labaatan iyo toddobo maadaama la xayiirayey oo lagu xayiirayey waxyaalaha la yidhahda maaragtay vettingka maantana laga qaaday sensaskii maandhow ama tirakoobkii eh, hoos u dhigay tiradoodana laga qaaday waa waxyaalaha isgeli karo oo magaranaya waddanka eh, saameeya ku leeyahin kor u soo saari karo tirada guud ee dadka waqooyi bari kenya sanadkii labadii kun iyo sagaashii waxay ahayd laba milyan laba boqol iyo shan iyo toban kun shan boqol afartan iyo shan laakiin toban sano kadib gobolku wuxuu diiwaangeliyey koror dhan laba boqol toddobaatan iyo afar kun oo ku darsantay tiradii hore taasi oo ka yareed saadaashii la filayay waxayna arrintaasi keentay in su-aal laga keeno qaabka tirikoobka loo sameeyey inkastoo ay maxkamaddu laashay tirikoobka labadii kun iyo sagaal iyo toban laakiin hogaamiyaasha gobolka waqooyi bari ayaa aaminsan in tirada guud ee soomaalida waqooyi bari kenya ay ka badan tahay saddex milyan oo qof si kastaba ha ahaatee xukunka maxkamadda ayaa rajo cusub geliyey dadka degan gobolka inay helaan tirikoobkooda saxda ah kaasoo loo isticmaalo in lagu wadaago kheyraadka dalka axmed xuseen v o a
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad nagala socotaana waa v o a washington ramadaan wanaagsan ayaannu idin leenahay meel walba aad naga dhegaysanaysaan markana kusoo dhowaada mid ka mid a qasiidooyinka aannu idinkugu talagalnay bishan barakaysan ee ramadaan
يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخل العزة السلام عليك السلام عليك waxaan baxee dhulkii barakada lahaa ayaan ku kubeegayo inaan booqdaan rabo odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaaniga geeya badan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك
inaan u boqolo bartiya yiilku ku jiray usheedka baroortoon markaad luxudkan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك
boqorkiina qira bulshada ugu yeedhi jiray inaan beled ku marmaray fashleeyo ayaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك
baraaruga markuu lahaa mukhtaar buusan tudurguday inaan isku bifaon kalgasha bacaadkaan rabe odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك
hurdaydu ayaan daraa kuwa baradii waxiga macbuudku baxnaaniye madiinana beegsanow odaa boqotay xidhe bashiir mawre walaal salaniga geeya badan يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك
gaarsiiya inanka bogaa biyo baadko dhammaan intii layga beerayo axbaabka labaadayoon inaan arka baafiye bashiir nidaamkaasina wuxuu gabogabo u ahaa idaacaddeenii galabnimo intaan mar kale caawa hawada kulmi doono dhammaantayada adiga ayaa idinle nabadgelya
خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله خير خلق الله يا دخر العساة السلام عليك